markana dhegeystayaal waxa aad kusoo dhawaataan barnaamijkii hadahayo kale aad dhegeysan jirteen maalin kastoo axad ah waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaariyey nuur xasan nuur buqaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal weli waxaanan xal laga gaarin khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya kaas oo ay khubaradu ka digayaan inuu dib u dhac kale ku keeni karo dhammaystirka doorashooyinka dalka haddii aanan la gaarin heshiis dumarka soomaaliyeed siday u arkaan khilaafka soo noqnoqday ee madaxda dowladda soomaaliya siduuse xalka ula muuqda waa mawduuca barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaana marti igu ah wasiirkii hore ee haweenka puntland caasho geelle diiriye marwa caasho waa mahadsan tahay ee kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa mahadsantaha walaalo
sidee ula socotaa khilaafka aanan weli xalka laga gaarin ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha walaalow horta waa la soconaa oo soomaaliya siyaasadeedu sakiir iyo kabiirba waa la socdaan laakiin waxaan isleeyahay rag iyo dumarba inta damiirkoodu nool yahay waxay aada iyo aada uga xun yihiin dib u dhacaas iyo khilaafkaas siyaasadeed ee wadankeena kusoo noqnoqday gaar ahaan haddaan dumarka soomaaliyeed nahay waxaanu aaminsannahay in siyaasiyiinta ragga ah oo kulligood dhammaantoodba wada rag ah in aysan marnaba tixgelin siinin dhibaatooyinka haysta shacabka soomaaliyeed oo ay isugu darmadeen dhibaatooyin ay kamid yihiin colaadaha gaajo shaqo la-aan abaaro dhaqaale xumo iyo cuduro intaasoo dhan iyagoo jiraan haddana ma tixgeliyaan waxaad moodaa inay tooda maxaa u caddahay iyo saahaysigooda marka waxaan leenahay walaalayaal idinku u naxa dadkiina u naxa dad badan oo aan hadli karin baa jira dad badan oo muxuu ahaaye ka dhursugahaya dowladnimada ayaa jira dad badan oo jecel inay dowladnimadu dhammaystiranta ayaa jira waxaan idinka rajaynaynaa waxa waaye oo aan aada iyo aada u rajaynaynaa in aad dhammaystirtaan dowladnimada aanu muddo iska dhursugaynay iyo weliba inaad culays saartaan inaad si xaqsoor ah aada dadka u wada gaarsiisaan
khilaafkan sida aan wada ognahay waxa uu salka ku hayaa maamulka doorashooyinka iyo dhammaystirkooda marka walwal intee la eg ayuu kugu hayaa khilaafkan haddii aanan la xalinin in uu dib usii dhigi karo doorashada walaal khilaafkan waxa uu hayo qof kasta wuu garan karaa tusaale haddaanu kasoo qaadano magaalo madaxdii waxaa ku nool ummad dhan oo ku ganacsanaysa oo caruur leh oo maato leh oo shaqaalo leh oo dad ka xamaasho leh raggii dagaalamayay oo siyaasadii isku hayeen waxa weeyaan waxay rabaan inay gacanka hadal sameeyaan waad aragtay hubka meel walba yaacaya waad aragtay jidgooyooyinka jira waad aragtay hanjabaadaha waad aragtay qalabjabka ku dhacay shacabkii iyo dhibaatooyinka ay dareemayaan taas ayaa waxay keentay inay dib u dhacaan dhammaan adeegyadii bulshada oo dhan haddaad fiirisid gobolada oo dhan waxay ma gaaraan hay-adihii shaqayn jiray oo gobolada oo dhan ka shaqayn jiray ma shaqeeyaan dhammaan waxay ka wada darsugayaan waxa weeyaan inay dowladnimo hana qaado waxay sugayaan bal soomaaliya xagee ku dambeyn doontaa abaarihii baad aragtay oo labadii sano ugu dambeysay mase roob fiican di'inin oo xoolihii dhammaadeen oo dadkii hadda gaajo u baktinayaan waxyaabahaas oo dhan waxaa keenay waxa weye khilaafka iyo saahaysigaa keenay wax cid wax ka qaban karana ma laha ilaa dowladnimo iyo doorasho inta la qabto dowladnimo samaysanto maxaa yeelay soomaalida dadka u nexi lahaa ama isku nexi lahaa waa dowladda iyo shacabkeeda iyo iyo dowladeeda weeye marka dadkii noo nixi lahaa dadkii hoos u dhugan lahaa dhibaatooyinka hoose oo shacabku qabaan oo maalin walba gaajada u dhimanaya waa dadka maanta isku haysta muxuuaha hebel baa halkan istaagay iyo muxuu ahaayey muxuu ahaayey sharci hebel sidaa halaga dhigo iyo xagga halaga dhigo iyo hebel hala cesho taasuna ma aha danta soomaaliyeed soomaalida danta ay u baahan tahay waxa weeye inaan dusheeda lagu dagaalamin waxaan rabnaa inaan dusheeda lagu gorgortamin waxaan rabnaa in danaha iyaga hoos loo eego waxaan rabnaa in doorashada la dedejiyo si dowladnimadu ahna qaado adeegyadii bulshada oo gadaal u dhaceen ay usoo noqdaan waa yahay waa mahadsan tahay dhegeystayaasha dowrkoodii ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu magacaygu weliyaas cumar yusuuf waxaan joogaa degmada mula ee dhulka soomaali galbeed ee su-aal baan qabaa su-aashaas waxay tahay haweenka soomaaliyeed khilaafyada soo laalaabtay udhexeeya madaxda sare ee soomaaliya marka khilaafyadu ay jiraan waan waan ma sameeyaan oo isu soo jiid iyo dhexdhexaadin doorkooda ma qaataan su-aasha kale aan weydiinaya waxay tahay maxay xal u arkaan haddii ka haween ahaan maxaad xal u aragtaan si looga gudbo khilaafyada soo laalaabta ee had iyo jeer ragaadiya dowladnimada geediga dowladnimada soomaaliyeed aad baan idin salaamaya ilyaas oo waa mahadsan tahay maama waxa weye haweenka soomaaliyeed door way qaataan horta waad aragtay maanta dagaalada meel walba ka dhacaya dadka hortaagan dadka qaylinaya dadka muxuu ahaye cambaaraynaya waxa weyan haweenka laakiin haweenku dee hub ma wataan oo qoryo inta soo qaataan ma kala dhexgelayaan haweenka fursadaha keliya ay leeyihiin waxa waaye inay hor istaagaan inay baryaan in ay muxuuha baaq sameeyaan inay dhahaan noo tura intaasay sameeyaan intaasna kama caajisno waxaa kaloo annaga doorkayagu yahay waxa waaye dadkan maalin walba ay ku durdurshaan oo xabadaha isku ceyrsanayaan ee ay ku dhacaan dadka muxuu ahay hoosu eega ama ka warqaba ama daneeya ama daweeyana waxa weeyaan dumarka weeyaan halka ay u arkaana waxa weeyaan inaanu u sheegno waddanka ragga keligood ma laha waddanka waa la wada leeyahay waxa iskale masaakiinta aan hadli karin aan cod ka lahayn ka dhursugayo in muxuu ahay ay dowladnimo helaan inay shaqo helaan dhalinyarada kumanaanka oo maalin walba inta jaamacadaha ka baxa waayey meel ay muxuuha ka shaqaystaan waxa weeyaan waa dalkoodii marka waxaanu leenahay siyaasiyiinta dulqaadka waa naga dhammaaday inta laydin sugayaana waa wax yar waxaad ogaataan bulshada inta badan waa dhalinyaro iyo haween intaasuna waxay isha ku hayaan waxa weeyaan inaad go-aan gaartaan inaad dowladnimada horumarisaan in aad muxuu ahaa isbedel samaysaan haddaad samayn weydaan dee waxa weya wax weyn baa isbedeli doona insha allah waayahay waa mahadsan tahay dhegeysto kale ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cadmaal guushaale cartan jooga magaalada gaalkacyo waxaan rabaa inaan weydiiyo ugu horeyn casho geelle welwel intee leeg ayay ayay idinku haysaa doorashada sii daba dheeraatay ee haddana aan la ogeyn xilliga la dhamaystiri maama welwel badan bay nagu haysaa welwelka ugu badan ee nagu haysa waxa waaye dadka dhibaatadu hayso oo maanta aad aragtay oo abaaruhu hayaan waxa weeyaan dadka aan isdaryeeli karin waaye reer miigii oo dhan waxa weeyaan abaar baa haysa dadkii muxuu ahaayey shilin soomaaliga isticmaali jiray shilin soomaali ma laha doolarna ma haystaan meel looga soo dirayana ma laha subax walba waagu markuu baryana ilmihii waxay rabaan inay iskuol u diraan dumarkii lacagay ku diraan ma haystaan waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha ay ka dhursugi jireen waxa waaye in dowladnimadu ay jirto dowladnimada shaqo laga helo hay-adaha muxuuha shaqeeya ay camal ka helaan waxyaabahaas oo dhan bay rajeynayan inay nabad helaan nabadda hadduu qofku helaa calool dharagto waxaa le meelay seexata ma weydo hadday hesho waxa weye qofkasi wuu shaqaysan lahaa marka waxaasoo dhan waxa dib u dhigay waxa weeye waa qoriga nimanku isku haystaan waa handadaadooda waxa weeyaan waa dowladnimadiiyo ay daba shadeen marka taasuna waxa waa midda dhibaatada keentay aad iyo aad bayna culays noogu haysaa qaylo dhaanteeduna hadda waxay maraysaa inaan samayno dibadbax oo guryahaba ka baxno oo aanu muujino dareenkayaga waayahay waa mahadsan tahay dhegeysto kale ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo magacaygu waa deeqabshir maxamuud waxaan joogaa boosaaso waxaan rabaa inaan weydiiyo casho geele maama casho geele haddii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha laga dhigo dumar ma kula tahay khilaafka inuu dhammaanayo wallaahi maama horta ra-iisul wasaaraha iyo dumar haddii laga dhigi lahaa lagamaba dhigayo sababtaa xubnihii caadiga ahaa oo ay muxuu ahaayey xuquuqdoodu siinayey oo ay xaqa u lahaayeen baa lagu hortaagan yahay laakiin anigu boqolkiiba laba boqol waxaan hubi lahaa maanta haddii haween waddankan hoggaanka ay hayn lahaayeen in ay wax walba isbedeli lahaayeen in khilaafku yaraan lahaa in dowladnimadu hagaagi lahayd in isqabqabsigu yaraan lahaa laakiin waxaan leenahay hadda idinkumaba haysanaba annagu idinkumaba haysanaba in aan muxuu ahay tigada idinkula wareegno waxaan idinku haysanaa waxa weeye wartidii hoosnayd oo loo baahnaa oo ilaahay idinku og yahay ummadan muxuu ahaye siiya xaqooda siiya oo iska daaya ishahaysiga oo iska daaya danaysiga bal yani dadku caqli bay leeyihin waa idin dareemayaan waa laydin dhegaysanayaa waa laydin jeedaa waxyaabaa ad isku haysataan oo dhan baa loo jeedaa danaha aad raadinaysaan baa loo jeedaa qof walba wuxuu rabaa xildhibaan isagu uu leeyahay inuu usoo baxo dee imise xildhibaan baa soo baxaysa kursigu waa hal caawa haddii la yidhaahdo intiina is haysato oo dhan hal qof iska soo saara oo madaxweyne noqda kuma heshiinaysaan marka walaalayaal waxaan idinku codsanaynaa waddanka dejiya wadanka dadka masaakiinta u naxa wadanka dhibaatadiisa u naxa gumaysi hana hoosgeynina hanaga dhiginina wadamadii naga dambeeyey oo naga hooseeyey inay berina dul maraan ha hanaga dhiginina intaasa idinka codsanaynaa aniga oo daba socda jawaabta aad ka bixisa su-aashan waxaa sheegtay in qootooyinkii loogu talagalay haweenka ee iska badaaya inay madax ka noqdaan waddanka ay qalqiil ku jirto marka doorashadii hadda dhammaatay aqalka sare iyo tan hadda eh, lagu guda jiro ee aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya intuba ma isleedahay en, haweenku waxbay ka heleen inta- inta ay loo qonday walaal anigu waxaan ka mid ahay guddiga loogu talagalay xaqiijinta qoondada haweenka sanadkii hore laba kun iyo lix iyo tobankiina qeyb baan ka ahaa oo waa dadkii waxaan ahayn gaarsiiyey laba labaatan iyo afar boqolkiiba inay laso dumarka qeybgalkoodu gaaro maanta waxa waaye een, aqalka sare xubnihii aan haysanay twenty sixteen way ka kormareen oo markaa saddex iyo toban saxaba haysanay xubnood aan haysanay sanadkan waxaa la helay afar iyo toban laakiin hadda sheekadu intiiba way dhaaftay anigii ka shaqaynayay qoondada haweenka ayaa welwelka ah ayaa wuxuu ka weyn yahay qoonda sababtaa soomaalida waxay ku mahmaadaa markay celal iyo heshiisaa cid guri biyo cabaan markii wadanku nabad noqdo oo dadku heshiis yahay oo darasho xalaal u socoto oo wadanku hore u socdo oo amnigiisu hagaagsan yahay oo dadku een, muxuu ahaay niyadoodu wanaagsan tahay markaasaad waxaad ka hadli kartaa yaa xubin noqonaya iyo sidee bay noqonaysaa aniga iima muuqato dad fiican inay soo baxayaan aniga iima muuqato inay wax cadaaladu soo baxayaan laakiin keliya waxaan rabaa in wax uun magac dowladeed u eg oo nol ku fiiriyo oo aanu muxua u aragna anaguna aan dhahna dowlad cusub baa noo dhalatay inay noo soo baxdo marka anigu waan jeclaan lahaa inay gabdho xuquuqdooda helaan boqolkiiba soddonkooda ay helaan bulshaday kamid yihiin laakiin ma umalaynaayo hadda in lagaba hadli karo oo qof damiir leh uu ka hadli karaba ee qoondaha ween iyo ka hadli kara laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa waxa waaye amni sidee baa loo sugaa sidee baa wadanka dowladnimada ugu soo noqotaa sidee baa dadkan walaalaha ay kala fogaaday u heshiiyaan sidee baa soomaalidan kala irdhowda isugu soo noqotaa sidee baa muxuu ah hore loogu socdaa taas baa aniga ila weyn oo igubeysa
Eh, haddii eh, boqolkiiba soddon qootada haweenka la dhammaystiro ma kula tahay inay wax ka bedeli karaan en, hanaanka siyaasadda waddanka walaalo horta haweenku waxay ka mid yihiin bulshada maanta bay ka mid yihiin kulli waa hubaa inay ka qabow yihiin waa hubaa inay ka naxariis badan yihiin waa hubaa inay waxyaabo badan hoos u eegayaan laakiin haddana eh, wacyiga maanta jira dadka la dooranaya waxay ku xiran yihiin dadkaas eh, muxuu aad ujeedada maanta la dooranaya ayaa dumarkuna ka mid noqon doona laakiin kulli mar walba waa aaminsana inay gabdhuhu boqolkiiba boqol ka qabow yihiin een, sababta waxa waaye gabadha haddii ay xildhibaan noqoto ugu yaraan mushaarkeeda ugu horeyso ay qaadato waxay wax uga bedeshaa waxa waye caruurteedii qoyskeedii reerkeedii ninkuna halkaas ula facleeyaay oo aadaa marka waxa weeye kulli iyo kulli gabadhu qeyb bay ka qaadanaysaa waxyaabaha horumarka ay samaysay dib bay ugu soo noqonayaan qoyskii iyo bulshadii ugu soo noqonayaan waad aragta hadda gabdhaha xildhibaanada midda ugu liidatoo la yiraahdo yacni ma ahan tii loo baahnaa haddaad fiirisid nolosha qoyskeeda say u bedelantay wax weyn baa iska bedelay laakiin ninku waxaa laga yaabaa deegaan doorashadii uu ka tegay usan dib ugu soo noqon marka anuu mar walba waa aaminsanahay gabdhuhu inay xubno fiican yeeshaan een, qoori xero kuma heshiisaa la yiri mar walba waxay qeyb ka qaataan nabadeynta isku soo dhaweynta iyo horumarka iyo ee, bulshada inay muxuu ahaay adeega bulshadu gaaro waa mahadsantaha haddii aan dib ugu soo laabano eh, mawduuceennii eh, bal dhegeystayaasha inta ka harsan qofka ugu soo horeeya ayaan jeclahay in aan wada dhegeysano ugu horeyntii aad baan idin salaamayaa maama caasho geele iyo wariye nur bukhaari magacaygu waa aadam faarax farasle oo jooga magaalada caabud waaq ee gobolka galgaduud maama caasho waxaan weydiinayaa idinka ka haween ahaan marka dastuuriyan la eego iyo marka si kale loo dhigo oo la yiraahdo cidda danta dalka iyo dadkaba ka shaqeynaysa yaa idinla saxan labada mas-uule dalka u sarreysa khilaafku ka dhexeeyo waa farmaajo iyo roble inkastoose laba sano muddo ku dhow ay raggii gorodo iskula jiraan oo wax xal ah oo doorasho deg dega lagu qabto aysan haynin idinka xalku muxuu idinkula muuqdaa oo dalka haatan lagu sa- lagu samata bixi karo waa mahadsantihiin dhammaantihiin maama aadanow aad baa u mahadsan tahay maamo anagu horta anigu ma uhi muxuu ahaay garsoore ma ihi Eh, laakiin midda kolley iyo kolley aan dareensanahay qofka aan dhaha- dhihi lahaa wuu saxan yahay waxa weeye qofkii inta sabura oo bulshada hoos u eega oo dareema dhibta jirta oo dareema dulmiga socda yiraahda war anigu dulmigaasna waa ka baxay ciddii ku jirta baana faraha uga qaaday kaasaan anigu waxaan dhihi lahaa waa saxan yahay laakiin hadda wax saxan ma arko wax walba waa qabsan yihiin wax walba waa laysla walaaqday waxaad moodaa in muxuu ah laysfiirsanayo marka aniga ma raacsani yacni siyaasadda maanta jira siday u socoto keliya waxaan is leeyahay ilaahow ee soomaaliya badbaadi ilaahow ee bulshada ka badbaadi ee dhibaato iyo inay mar labaad dagaal sokeeye galaan ilaahow soomaaliya ka badbaadi inay dib u noqoto aniga intaasaa welweligu haysa mooyaane wax wanaagsan iyo wax socda ma laha siyaasiga wanaagsan siyaasiga fiican oo dadkiisa jecel yahay siyaasiga fiican oo ummadda u danaynaya waa midka dareema dhibta jirta kana saara tanaasulana wax tanaasulagana meesha ma arka wax isceyrsanaya maahan dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursaddiis siiyo
magacaygu waa axmed sheekh maxamed oo jooga kenya martida barnaamijka waan salaamay marka hore iyo dhegeystayaasha iyo daadiyaha barnaamijka nuur xasan nuur waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal martida barnaamijka su-aashaas oo ah sidaan ka wada warqabno markasta waxaa jira iska qabsi siyaasadeed oo soo kala dhexgala madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha intii uu jiray maamuladan dambe ee kumeel gaarka iyo kuwan kale ee hadda loo gudbiyay federaalka iyo khilaafkan markasta ugu taagnaa waxaana u daran midka hadda taagan oo ka dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble so su-aashaan raba inaan weydiiyo waxaa weeye haweenka soomaaliyeed iska qabsigan siyaasadeed markasta uu imaado ee madaxda soomaaliya ugu sarreysa dhexmara dhibaato intee leeg ama walaac intee leeg buu ku hayaa haweenka soomaaliyeed sideese u arkaan oo xalku uu noqon karaa khilaafkan soo kala dhexgala madaxda ugu sarreysa ee tan hadda taagan ee madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare roble ka dhexaysa maama aada u mahadsan tahay su-aashaas waxaan u malaynaa waxay u egtaa su-aashii ugu horreysay maama horta khilaafku cidda keliya oo dhibta ku hayaa waa haweenka waaye waa haweenka waa caruurta waa dadka muxuu ahaye aan isdaryeeli karin oo waayeelka iyo iyo dadka muxuu ahaye daryeelka u baahan oo muxuu ahaye garaadkooda indhoolayaasha waxyaabahaasoo dhan dadka aan muxuu ahaye dhibaatada dagaal ku hayo waa dadkaas rag dagaal kuma hayo sababta waa kuwa iscayrsanaya oo xukunka isku haysta iyo kuwa qoryaha wata u kala hiilinaya raggii intaas u kala qaybsanay iyo kuwa daawadayaal ah oo iyaguna aan muxuu ahaye waxba ka dhehaynin marka walaal dhibaatada waxay haysaa dumarka iyo caruurta iyo dadka muxuu ahaye aan isdaryeeli karin oo dhan waxaasoo dhanna waxa keenay waxa waaye soomaaliya waa dastuur la-aanta waaye haddii la heli lahaa dastuur dhamaystiran oo wax walba qeexi kara oo afti loo qaaday waxyaabahan oo dhan ma dhaceen waxay dastuurka loo dhameyn waayana waxaa weeye in sanad walba wax la boobo in sanad walbana aan muxuu ahay xarajiidkaas ku jirno marka waxaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeed oo dhan ilaahay ka baryaan in muxuu ahaaye bal ilaahay horta uu kala badbaadiyo oo aysan muxuu ahaaye gacmaha iskula tegin in ilaahay burcad bogooda isku mariyo oo aysan qabiil qabiil hadda u kala dilaacin hadda sansaamaha socda waxaad moodaa in muxuu ahaaye dadkii kala dhintay baad moodaa waxaad moodaa horumarkaygu inuu hoos u socdo waxaad moodaa in dadkii welwel iyo muxuu ahaa walaac uu ku abuurmay marka ilahay waxaan ka rajeyneynaa inuu walaaca naga bi'iyo muxuu ahaaye dowlad caadilna ilaahayna siiyo raggaana waxaan rajeyneynaa bal inay waxuun isku raacaan si dowladnimadu ay u hana qaado oo aysan meesha uga bixin aada ayay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd caasho geella diiriye wasiirkii hore ee haweenka puntland oo toddobaadkan marti inoogu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan jeclahay inaan u mahad celiyey sidoo kale dhammaan dhegaystayaashiina kala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe inta aan barnaamijkan mid lamid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo